dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacaddeenna oo aad xiliyadan oo kale hawada inaga dhegeysan jirteen anigoo ah cabdi maxamed waxaan idin leeyahay dhegeysi suuban waxaad barnaamijyadeen maanta ku maqli doontaan heesa iyo waxbarasho caafimaad iyo nolosha qoyska haddii aad qabto wax su'aalaha fadlan inala soo xiriir ciwaankeenna waa radio somaly at yahu t com mar labaad ciwaankeenna waa radio somaly at yahu t com
weli waxaan ugu gol jirnaa habeena t bda ayaa ku jirto maadaama aan lasoo wada aruuri karin haddana waxaanu jecelnahay in aan si kala soo saarno qeybo ilaa aan ka gaarno xadkii ugu dambeeyey iyo daaweyntiisii iyo qaabkaanitii uu leeyahay cudurka qaababkiisa kala duwan iyo dunida taariikhda uu kasoo maray cudurkaniti marka hadda waxaan rabnaa inaan ka hadalno alla markii qofka biniaadanku uu ku dhaco sababkiisii waa kasoo hadalnay markuu ku dhaca bloryo waa marka uu xuub ka tirtiro oo biyo ay ku galaan oo neefta ay kugu dhigto oo mataqaanaa ad neefsamayso oo dhidid fada badan mataqaanaa ay kaasoo duldulayaan marka carabka waasaan sheegnay nabra ayuu ku sameynaya oo waxaa la yihahda altration layihahda inkastoo dhifdhif yahay marka uu madhacirka iyo galayo mataqaana meelihii wax nuugista cudurkan calaamadaha lagu yaqaano sida sheegna waa shuban marka shuban fara badanne waxaa baxayo jirkaa ka baxayo xubno fara badan oo soodimka ah oo sodimbiga karbontkama oo waxaa kamid ah magnesiumka kamid ah oo waxaa kamid ah mataqaanaa marinalka intood badan fitaminada qaar kamid ah ayaa ka jiro marka waxaasoo dhan jirkaaga waa ka baxayaan marka cudurka calaamadihiisu maadaama aan dhaanay waa burburinta jirka iyo nafaqada jirka ama xubnaha nuxurka jirka ayuu baabi-inaya markii mudhacirkii uu shuban fara badan ama mataqaanaa saddex ilaa afar jeer ama saddex bir shuban mataqaana kugu dhaco maxaa dareentay waxaa dareentay in biyihii jirkaaga ku jiray alaaba meesha ay ka baxeen waxyaalihii aa qaadan laheydna waxba kaaru istaaganba macnaha cunihii kuu soo mari lahaayeen baaba naftigooda ayay naftigooda nabar ku ah oo cudurku oo waa ku dhici karaa xubnihii mataqaanaa elementarigi ayuu ku dhici karaa marka madhiciradani markuu kala ballaariyo oo nabar u sameeyo oo meelihii waxaan lagu sheegna ay jilcaan ama ay adkaadan maxaa nafaqa ah oo jirka oo loo qaadaya waa ma jirto way wax nafaqa ah oo jirka loo qaadayo ma jirto marka meeshii waxaa ka dhalanaysa in qofka bini-aadanka uu dareemo macluul aad iyo aada u fara badan maxaa yeele bacteriyadaniti microbacteria tuberculosi la yirahdo meelo badan ayay jirka biniaadanku qofka biniaadanku ka geli kartaa marka waxaa loo baahan yahay alaaba bulshadu in ay kala socoto qaababka cudurkan laysu qaasin karo qaababka cudurkan laysu qaasin karo waxaynu kuu sheegnay mar alla markaad mataqaana qof oo cudurka qabo aad la dhaqantid ama aada isku darjiifatiin ama wax la cuntid waa kugu dhacaya mar alla mar alla cuntooyinka qaar ka mid a markay jirkaaga aadan helin oo mataqaana jirkaaga ay soo foosaarto in cunto qaadasho xumo ayay mataqaana kusoo foosaarto cudurkan waa qaadaysaa maxaa yale cudurkan alaaba qofka bini-aadamku tabar iyo mataqaana awood difaacid ayuu iskaga celin karaya haddaadan iskaga celinin mataqaana awooddaasiti cudurka jirku waa u bukoonaya oo jirkii waa ka xoog badanaya oo difaaci jirka ayuu ka xoog badanaya markaa sidaa darteed waxaa loo baahan yahay in alla intii karaankaaga ah adigoo ateshinkaaga ama dareenkaaga ku aadinayo nadaafadda taxadarka dadka bulshadu waxyaalaha lagu siinayo meeshaa ku dhaqmaysid iyo meesha aad tegeysid iyo meesha aad ka shaqaynaysid intaba dadki siday u dhaqmayaan markaa aragtid in aad fiirisid cudurada iyo noocyada kaaga iman karaya markaa diibida waa la isqaadsiiya waa ugu fududa adduunyadu waa cudur gaajada ka dhasha waa cudur mataqaana hoyla-aanta ka dhasha waa cudur ka dhasha nadaafad xumada ka dhasha waa cudur ka dhasha micnaha kaarleysnimada xil qal la-aanta xil haddaan la isa saarin oo qashinka bato oo wasaqda badato cudurkana bakteriyiisu way faafaysaa waxayna ku faafaysaa xubnaha jirka intiisa kale marka waxaa loo baahan yahay in aad ka taxdirtid cudurkan inuu kugu soo gelin siyaabo kala duwan marka mar alle markii qofku uu qabo cudurkaniti isaga waxaa u fiican inuu naftiisa ula cararo isbitaal haddii cudurkaniti oo qof saaxiibkaa wadana qofkii saaxiibkaa inaad ka darishid oo naftaada aad ka rabtid oo aada mataqaanaa la macaalimon oo aada mataqaanaa xiriirka taabashada xiriirka mataqaanaa la sheekeysiga xiriirka walwal wax kuwada cunka intaba iyo israjiifka intaa ka ilaalisa nafsadaada ee loo baahan waa inaad dhakhtarka ogeysaa dhakhtarkii ayaa markaasiti cudurkaniti xeer baa adduunka ka yaalo xeerka ka yaalo waxawaa qofka baniaadamka in la karantiila oo la geeya meel mataqaanaa lagu baabi-iyo cudurka dhismooyin iyo isbitaallo u gaar ayaa jira kuwaasoo loogu talagalay qofka bani-aadanku in cudurkaasiti loogu yareeyo baaxadiisa marka waxaa loo baahan yahay nin walba oo cudurkan uu soo foosaaro inuu kula dhaqmo dadka in sidii ugu haboono nafsadiisu dakhtar ula gaari lahaa isaga nafsadiisa su karantiin lahaa maxaa infectionka sideedaba taabashada neefsashada isutaga rugga dumarka baashada nooc walba intaba cudurku waa ku faafaya marka waxaa loo baahan yahay in cudurkii lala dagaalamaa xagga nafta haddaan xagga nafta laga xakameynin cudurkii waa uu sii gudbaya oo wuxuu isu gudbayaa ilmihii habartii odaygii inta faamilkii ayuu usii gudbaya sidoo kale dariska ama ereydaa ku nooshahay waxaa loo baahanya hadaa ku aragtiin dad nooca qaba cudurku waa idiisu gudbi karaa waa idii imaan karaa in aad kula xiriirtiin dakaatiirta iyo mataqaana meelaha goobaha caafimaadada sida xusbitaalado kale haddaana arinkaas wax looga qabanin waxaa dhici karaysa in qofka bini-aadanku ay soo fasaarto arin culus maxaa yeele deegaanka sideedaba waxaa la wuxuu cudurkan uga gudbaya jiilba jiilka ayuu gudbin karaa rijinba rijinka kale ayuu gudban karaya marka gobol iyo dhalinyaro iyo mataqaanaa faamil iyo dadyo intaba hadday cudurkaniti isku dhex qasmaayaan oo laisdhexgelaya oo gudbayo dhibaatadiis ayuu leeyahay marka waxaa loo baahan yahay in cudurkaniti aa la socotid dhibaatada heer lamid ah uu ku gaarsiin karo naftaada haddaadan la soconin dhibaata imaanaysa marka
lamana indoora jacaylka adkeeyey kalsooni abuura ammaan mudane ahay nasiibku intuu u ekaaday aroos galaa ammaan mudane ubaxu dhino isxaashaqayba allaylehe ammaan mudane laba aynigood iska egtayo iska amina ammaan mudane indhacashaqo isku ooyeyo isilaashada ammaan mudane axdigay dhigteen u adkaystayo aroos gala ammaan mudane lamana indoora jacaylka adkeeyey kalsooni abuura ammaan mudane ahay nasiibku intuu u ekaaday aroos gala ammaan mudane gayan isdoortaa eheel ku taamaa aroskooda aqal la seesaa dhiga aslan iyo kabad la unkaa ubax cudgoonana lagu daadiyaa allaylehe ammaan waad istaa heshaa laba aramida imtixaanka jacayl u adkaystaybaa ammaan mudane abaabulka guurka nolol istareex leh labay u ahaata ammaan mudane laba ubadkooda ku abaabsho oo islaamnimo baray ammaan mudana malkiyo dookha ilwaadka jacaylka udgoonku beerma ammaan mudane laba ka ilaalsha nacabka irdheey dhaqanku aroorsha ammaan mudane afka hoyo hiddaha asalka awlaadda tusaa ammaan mudane laba aramida imtixaanka jacayl u adkaystaybaa ammaan mudane abaabulka guurka nolol istareex leh labay u ahaata ammaan mudane laba ubadkooda ku abaabsho oo islaamnimo baray ammaan mudana bal eega eega eega ubaxani bal eega bal eega eega eega afkoo ila eega bal eega eega eega baqaad ka jacay bal eega eega eega kaystay eega bal eega eega eega wayu wahatee bal eega eega eega abood kuma ee eebow oh oh oh eebow oh oh oh eebow ubaqayleysi eebow u adeegasi eebow inamiya gabdhaba eebow adeecasi eebow adaamadhigi eebow arza
weli waxaan ugu qol jirnaa habeena t bda ayaa ku jirto maadaama aan lasoo wada aruuri karin haddana waxaanu jecelnahay in aan si kala soo saarno qeybo ilaa aan ka gaarno xadkii ugu dambeeyey iyo daaweyntiisii iyo qaabkaanitii uu leeyahay cudurka qaababkiisa kala duwan iyo dunida taariikhda uu kasoo maray cudurkaniti marka hadda waxaan rabnaa inaan ka hadalno alla markii qofka bini-aadamku uu ku dhaco sababkiisii waa kasoo hadalnay markuu ku dhaca bloryo waa marka uu xuub ka tirtiro oo biyo ay ku galaan oo neefta ay kugu dhigto oo mataqaana aad neefsamayso oo dhidid fada badan mataqaana ay kaasoo duldulayaan marka carabka waasaan sheegnay nabra ayuu ku sameynaya oo waxaa la yirahda altration layirahda inkastoo dhifdhifiyaan marka uu mandhacirka iyo galayo mataqaana meelihii wax nuugista cudurkan calaamada lagu yaqaano sida ay sheegna waa shuban marka shuban fara badanne waxaa baxayo jirkaa ka baxayo xubno fara badan oo sodiimka ah oo sodimbiga karbonatkama oo waxaa kamid ah magnesiumka kamid ah oo waxaa kamid ah mataqaana marinalka intood badan fitaminada qaar kamid ah ayaa ka jiro marka waxaasoo dhan jirkaaga waa ka baxayaan marka cudurkan calaamadihiisu maadaama aan dhaanay waa burburinta jirka iyo nafaqada jirka ama xubnaha nuxurka jirka ayuu baabi-inaya markii mudhacirkii uu shuban fara badan ama mataqaana saddex ilaa afar jeer ama saddex biro shuban mataqaana kugu dhaco maxaa dareentay waxaa dareentay in biyihii jirkaaga ku jiray aalaaba meesha ay ka baxeen waxyaalihii aa qaadan laheydna waxba kaaru istaaganbo macnaha cunihii kuu soo mari lahayen baaba naftigooda ayaga naftigooda nabar ku ah oo cudurku oo waa ku dhici karaa xubnihii mataqaana elementariga ayuu ku dhici karaa marka mandhiciradani markuu kala balaariyo oo nabar uu sameeyo oo meelihii waxaan lagu sheegna ay jilcaan ama ay adkaadaan maxaa nafaqa ah oo jirka oo loo qaadaya waa ma jirto waay wax nafaqa ah oo jirka loo qaadayo ma jirto marka meeshii waxaa ka dhalanaysa in qofka bini-aadanka uu dareemo macluul aada iyo aada u fara badan maxaa yeele bacteriadaniti microbacteria tuberculosi la yirahdo meelo badan ayay jirka biniaadanku qofka biniaadanku ka geli kartaa marka waxaa loo baahan yahay alaaba bulshadu in ay kala socoto qaababka cudurkan laysu qaasin karo qaababka cudurkan laysu qaasin karo waxaynu kuu sheegnay mar alla markaad mataqaana qof oo cudurka qabo aad la dhaqantid ama aada isku darjiifatiin ama wax la cuntid waa kugu dhacaya mar alla mar alla cuntooyinka qaar ka mid a markii jirkaaga aadan helin oo mataqaana jirkaaga ay soo foosaarto in cunto qaadasho xumo ayay mataqaana kusoo foosaarto cudurkan waa qaadaysaa maxaa yale cudurkan alaaba qofka bini-aadamku tabar iyo mataqaana awood difaacid ayuu iskaga celin karaya haddaadan iskaga celinin mataqaana awooddaasiti cudurka jirku waa u bukoonaya oo jirkii waa ka xoog badanaya oo difaaci jirka ayuu ka xoog badanaya markaa sidaa darteed waxaa loo baahan yahay in alla intii kiraankaaga ah adigoo ateshinkaaga ama dareenkaaga ku aadinayo nadaafadda taxadarka dadka bulshadu waxyaalaha lagu siinayo meeshaa ku dhaqmaysid iyo meesha aad tegeysid iyo meesha aad ka shaqaynaysid intaba dadki siday u dhaqmayaan markaa aragtid in aada fiirisid cudurada iyo noocyada kaaga iman karaya markaa diibida waa lays qaadsiiya waa ugu fududaa adduunyadu waa cudur gaajada ka dhasha waa cudur mataqaana hoyla-aanta ka dhasha waa cudur ka dhasha nadaafad xumada ka dhasha waa cudur ka dhasha macnaha kaarleysnimada xil qalla-aanta xil haddaan la isa saarin oo qashinka bato oo wasaqdu badato cudurkana bakteriyiisu way faafaysaa waxayna ku faafaysaa xubnaha jirka intiisa kale marka waxaa loo baahan yahay in aad ka taxdirtid cudurkan inuu kugu soo gelin siyaabo kala duwan marka mar alle marka qofku uu qabo cudurkaniti isaga waxaa u fiican inuu naftiisa ula cararo isbitaal haddii cudurkaniti oo qof saaxiibkaa wadana qofkii saaxiibkaa inaad ka dariishid oo naftaada aad ka rabtid oo aada mataqaanaa la macaaliman oo aada mataqaanaa xiriirka taabashada xiriirka mataqaanaa la sheekeysiga xiriirka walwaxkooda cunka intaba iyo israjiifka intaad ka ilaalisa nafsadaada ee loo baahan waa inaad dakhtarka u geysaa dakhtarkii ayaa markaasiti cudurkaniti xeerbaa adduunka ka yaalo xeerka ka yaalo waxawaa qofka baniaadamka in la karantiila oo la geeya meel mataqaanaa lagu baabi-iyo cudurka dhismooyin iyo isbitaallo u gaar ayaa jira kuwaasoo loogu talagala qofka bini-aadanku in cudurkaasiti loogu yareeyo baaxadiisa marka waxaa loo baahan yahay nin walba oo cudurkan uu soo food saaro inuu kula dhaqmo dadka in sidii ugu haboono nafsadiisu dakhtar ula gaari lahaa isaga nafsadiisa isu karantiin lahaa maxaa yeel infectionka sideedaba taabashada neefsashada isutageer hoga dumarka baashada nooc walba intaba cudurku waa ku faafaya marka waxaa loo baahan yahay in cudurkii lala dagaalamaa xagga nafta hadaa xagga nafta laga xakameynin cudurkii waa uu sii gudbaya oo wuxuu isu gudbayaa ilmihii habartii odagii inta faamilkii ayuu usii gudbaya sidoo kale dariska ama ereydaa ku nooshahay waxaa loo baahanya hadaa ku aragtiin dad nooca qaba cudurku waa idiisu gudbi karaa waa idii imaan karaa in aad kula xiriirtiin dakaatiirta iyo mataqaana meelaha goobaha caafimaadada sida xusbitaalado kale haddaana arinkaas wax looga qabanin waxaa dhici karaysa in qofka bini-aadanku ay soo fosaarto arin culus maxaa yeele deegaanka sideedaba waxaa la dhahay wuxuu cudurka uga gudbkaya jiilba jiilka ayuu gudbin karaa rijinba rijinka kale ayuu gudbin karaya marka gobol iyo dhalinyaro iyo mataqaanaa faamin iyo dadyo intaba hadday cudurkaniti isku dhex qasmaayaan oo laisdhexgelaya oo gudbayo dhibaatadiisa ayuu leeyahay marka waxaa loo baahan yahay in cudurkaniti aad la socotid dhibaatada heer lamid ah uu ku gaarsiin karo naftaada haddaadan la soconin dhibaataa imaanaysa marka
nabadgelyayn